wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka soomaaliya khadiijo maxamed ayaa kulan wadatashi a la qaadatay qeybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka soomaaliya kulanka oo isugu jira isbarasho iyo wadatashi waxaa wasiirka ku eheliyey wasiiru dowlaha wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cismaan nastaar iyo agaasimaha guud ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka maxamed bashiir cumar iyo xubno kale oo wasaaradda ka tirsan xubnaha oo u hadlay ururada bulshada rayidka ee kulanka ka hadlay ayaa ugu horeyn ka mahad celiyey martiqaadka loo fidiyey in lala tashanayo waxaana ay soo dhaweeyeen magacaabista wasiirka cusub ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka soomaaliya iyagoo ballan qaaday inay wasaaradda si hagar la-aan ah ula shaqeyn doonaan
su-aalta wasiir halkan waxaa fadhiya bulshadii rayidka qeybaheeda kala duwan waxa maanta loo fadhiyana waxay tahay bal qadiijo maxay idin sheegi doontaa qadiijo maxay idin tilmaami doontaa laakiin maanta haddaa annagana tiri taladiina la imaada wasiiraday wasaaraddan waxyaabo badan ee mas-uuliyaddooda qaatay wasaaradda intii ay jirtay waxay qabatay dhowr walxood ay qabatay oo dadka naafada ah december soddon iyo koodii laba kun toban iyo sideedii wasaaradda waxay baarlamaanka marsiisay xeerka dhismaha hay-adda naafada qaranka agost lixdeedii laba kun toban iyo sagaalkii wasaaradda waxay sixiday ay baarlamaanka marsiisay ilaa madaxweynaha gaarsiisay c r b d xeerka caalamiga naafada waana soo dhaweyneynaa runtii aadaana ugu faraxsannahay wasiirada dhalinyar oo wax baratay rabta inay haweenka soomaaliyeed hogaamiso runtii waa wax muhiim ah
wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka soomaaliya khadiijo maxamed oo kulanka khudbad ka jeedisay ayaa xubnaha ka socday ururada bulshada rayidka ugu mahad celisay soo dhaweyntooda iyo iyo talooyinkooda waxayna warbixin ka siisay howlaha horyaala wasaaradda oo ay ugu horeeyaan xoojinta dhowrista xuquuqul insaanka soomaaliya iyo inay haweenka lagu dhiirigeliyo islamarkaana lagu gacan siiyo shaqooyinka muhiimka ah ee dalka oo ay ugu horeeyaan xilalka iyo doorashooyinka qof iyo codka ee la filayo inay dalka ka dhacaan maamooyinka usoo dhabar adeegay arrimaha bulshada rayidka aada mar hore kasoo bilaaba shaqooyinkood ee maantana ilaa maanta ee wadaan ay ku baraarujinayaan gabdhaha yaryar oo wax soo bartay inay ayakan meesha kasii wadaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin gabdhahaasne khibraddiini waa u baahan yihin tababarkiina inaa ugu dartihiin khibraddiin insha allah si guud ahaanna waxaa rabay hal forfo hal farfool ma dhaqdo oo dowladda keligeed kuma filna wax walba inay qabato khaasatan ka wasaarad ahaan anigoo afka wasaaradda ku hadlaayo wasaaradda lafdhabarkeed idinka waay idinka waa dadka bulshada ku dhex jirtiin mar walba oo xaaladeed dhammaantiin ka warhaysiin waxaa rabnaa waxay tahay wax walba khalada wuu dhacaa laakiin muhiimadda waxay tahay inaa wixii la wada saxo iyo sidaa u wada sixleen inaa laga laga wada hadli karo halkaana maanta waxaa u fadhina waxay tahay waa intaas idinkana oo ku mahadsantiin inaa maanta naga soo qayb gasheen laakiin dooda iyo miiska hadii la fadhiisto waxaa aaminsanaha waxyaalo badan inaa xalal badan la keen karo kulanka ayaa qayb ka ahaa kulamo wadatashi ee wasiirku wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka soomaaliya khadiijo maxamed la yeelanayso qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona kulanka kan ugu horeeyay la qaadatay haweenka soomaaliyeed